samawade siyaad waxa uu ku dhawaaqay hadal qaaya leh oo ku saabsan sida loo tixraacayo iyo qaayaheeda bishii maarsh lixdeedii kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii waxaan is leeyahay marka haddii aan taasi yara taabtaabto qolo ama ummad kastaaba oo doonaysaa meel dheer inay gaarto ama ummaddeeda ay gaarsiiso meel sharaf iyo nolol fiican leh ma ay ka suurtowdaa amase dhici kartaa taariikhda sama lagu hayaa in ay weligeed ilaa maalintay mabdacaa bilowdeen ilaa maalintay gaareen dhib la-aan ku gaaraan waxay tahay jawaabtu ma jirto mana suuragelin hadda ka hor haddaynu taariikhda dib u raacno wixii saan hadda ka horba u oran jiray wixii khayr leh akhriyo adduunba waxay u baahan yihiin dhibaato in loo maraa marka waxa aynu doonaynaa hadday ballaaran yihiin shaki wuxuusan ku jirin waxa dhibaataa oo ka hor imaanaysaana waa inay markaa iyaguna ballaadhaan cadowgeedu waa inuu bataa dhibaatada hor istaagaysa waa inay badataa laakiin mar walbaba waxaa go-aanku u noqdaa sida ummadaas iyadu danteeda daafacaysa amaba hirgelinaysa wixii iyadu ay nafteeda iyo dalkeeda la jecelay ee ay rabto ayaa mar walba adkaada taasoo aynu ku tilmaami karno abaar cudur mu'aamiraad laynagu dhisay maxaa kasoo baxay oo ay dhib oo dalka u geysteen dhibtiise garanay in dhib jiray eh dhaawacay u geysteen imisaa u leeka waxaanu hadda leenahay waxba kama ay tarin hore u socodka iyo ummadda soomaaliyeed wixii ay rabtay ama waddadii rabtay inay ku socoto mahaddeeda waxaa leh ummadda soomaaliyeed oo ilaah mahadda ha ku gaadha ee ummadda soomaaliyeed oo garatay maan wixii dhibkeeda ah iyo wixii danteeda ah kala karseen ummadda soomaaliyeed oo u bareereen in ay u adkaystaan dhibka ee una tooseen inay ilaalsadaan danahooda iyaga yaa mahaddaas